wiilalkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaanu idin leenahay ramadaan kariim kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ilka xanaf guddoomiyahan waxaan wax ka weydiin doonaa hanaanka garsoorka ee soomaaliya oo meelo badan iyo siyaabo kala duwan loo duro sidoo kale dhegaystayaasha ayaa su-aala weydiin doona guddoomiyaha marka ugu horreysa guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal waxaa noo sheegtaa doorka iyo hawsha maxkamadda sare ay qabato ee aada guddoomiyaha ka tahay horta maxkamadda saaresaji dadku isku qalqaldayaan xilka aan leenahay nidaamkeedu yahay iyo taa maraykankaa joogto wa isku mid waxaan qaadanay inagu berigii hore markii siyaad darre iyo nidaam gooniyahu ama tawrad ama ciidana ama milatari ayaan lahayn sagaalkii sanadood ee kow ee hore ee nidaamkaynu lahayn kii laftiisii ayaan qaadanay muxuu ahaa two thousand three two thousand four markii carta markii carta waa la qaatay haska aad looma aqoonsan laakiin markii embagaasi baa la qaatay waa nidaamkaynu lahayn two thousand nineteen lixdankii ilaa sixty ninekii ee ahaa nidaam dimuquraatiya oo madax banaan oo furan oo garsoorku xor yahay ka madax banaan yahay hay-adaha kale garsoorku macnaheedu waxa weeyaan dacwadaha dadku isku qabto ama dawladda cid ku qabsato ama qof qof kale ku qabsado waa wixii ama ama dembi maaha dembina waa qaaqaano waa dembi waxay uqaybsamaan dembi oo dunuubta dembiga ka dhacday ee caadiga ah iyo kuwa ahligixisana giddaka isku dar iyo dembiyada sibilka ah ee dadku iyagu laftoodu isku qabqabsadaan mid kalaa jira waa xooyaan dacwadaha maamulka ah waa maamul matalan waxaad ka soo qaataa dhul ayaa meel badan guri baad leedahay gurigii baa lagaa duminayaa haddii lagaa duminayo sharcigu wuxuu leeyahay meela siiya qofka oo dhow udhegmaa gurigiisa iyo meeshuu lahaa meel kaloo banaana waa in la siiyaa uu dego midkan waa lagu siin waayey waa dacweynaysaa dawladda hadday kusiin weyda kusi waxaa kamid ah anindhii dhaktara oo dadkii qofkiisa wuxuu u daweeyey o dabeedna qofkii ku noqdo ku cawarmay waxaa kamid a dawladda loo qabsado iyo dawladda ama dadku u qabsadaan dawladda maamul baa waa dacwada maamul saddexdaa dacwadood waa saddexduba sidaa ay u jiraan ay halkan u leedahay inagooan u leenahay maraykanku lagu leeyahay marka waxaa sheegtay in dacwadaha dawladda loo qabsadoo kale ay ka mid tahay dacwooyinka maxkamadda loogu talagalay inay qaado ma jiraan dacwado dawladda loo qabsado mararka qaar oo maxkamadda yimaada ama dad soo dacweeya dawladda had waaba ay imika imika beri maalmahan iyo bay u badan yihiin waxaan waxaa dacwadaan galay maalinta daraad galay dacwad nin guri leh gurigii uu lahaa ee uu dhistay nineteen eighty seven ayaa dad kale sheegtay markaasay dawladda hoosasida adigu malihide dadkaa kalaa leh markaasay dawladna xoog kaga saartay ninkii xooga kaga saartay wax ku dacwoonaya wuxuu leeyahay dawladda xoog uma xaqu male in xooga kaga saartee haddii laga saaraya garsoorkaaga uu noo soo dacwooday waa dawladda loo qabsaday waa mid weli way badan yihiin dacwadaasi qaar badan oo bendiga oo imika weliba intii meerka magaalada hadda jooga uu yimi dacwado badan oo noocaasa oo dadku ay u haystaan baa jira oo ama guryo ama ha laga duliyo ama ha laga saaro ama ha laga qaadoba waxa weeyaan waa dacwadaha maamulka mid kalaa imika jirta oo aan hayay oo guri halkana una leeyahay dawladdu leedahay anaga ale nina u leeyahay maya malahe aniga ale waa ay leedahay dawladdi waanu kala wareegnay barkiisiyaad darre ayaanu kala wareegnay gurya gurigaas oo waxaanu u celinay waxaanu guryaharosiiyo ninka wuxuu leeyahay waa jiraa digrigu laakiin lacagti lagama siino lasma celin oo wax lasiiye ma jirto dacwadaha aynkaas waa badan yahay kuwa maamulka dacwadaha maamulka loo qabsadaa arrinta dhulka aaday murankeedu u badan yahay waxaa jira dhul xilliga dawladda kacaanka maxamed siyaad barre dad lagala wareegay kadib la qarameeyey dadkii ay hadda raadinayaan ay leeyihiin xaqdarra na looga qaado dhulkeenna yaan rabnaa dacwooyinka noocaasa maxaa laga samayn karaa waxba ale waayo dawladdaasi dawlad bay regim bay ahayd alla shaqaa ay samaysay dub loogu noqon maayo hadday cid dhul kala wareegto ay ka qaatay way kala wareegtay dhulka ay ka qaaday dawladdaa leh dawladda imika joogta habeysiinka imika jooga waa inay sax ahayd iyo inay qalad ahayd la geli maayo waa rejiim jiray waa rejiim waktigiisa dhamaystay waa rejiim la aqoonsanaa oo dawlada aqoonsanayd waa rejiim dawladuna imika ay iyana aqoonsanayd wixii dawladdaasi samaysay inaanay dawladda iyo bedel ka dhawtiin karay haddii guriga laga qaaday beriga nidaamkii markaa jiray lagaga qaaday sharcigii markaa jiray lagaga qaaday waxa la hadlay qaban karaya n waxaa jirta in ay jiraan dhulal dan guud oo dawladdu ay bixinayso ama hanti qaran ku lahaa oo dad gaara la siinayo si ay ama ganacsi ugu sameeyaan ama si gaara ugu isticmaalaan sidii ay noqotaba arrimahaasi maxaa door ah oo ay maxkamadda sare ku leedahay ilaalinta hantida qaranka
maxkamadda saraabada lama ogola sharci nineteen eightygii soo baxay intaas bare soo baxay articultural wuxuu leeyahay qof dhul laga qaaday haddii qof dhul laga qaado oo meesha u laga qaaday ama guri laga qaado ama meel laga qaado ay dawladdu baahideedii ka baxdo in qofkii loo adiya waxa si cad loo sheegaya inay mamnuuc tahay oo aan la samayn karin meel qof laga qaado qof kale la siiyo waa mamnuuc waa waa haddii naloo keeno exactly waxaan nahnaa waxaan waxba ka jirin waan kasoo qaadnaa ajir waxay hadday dawladdu ka baxday baahideedii waa ka baxay soo maxa qofki ilaha baa la siinaya mid kale la siin maayo laga qaaday marka hore marka way badan yihin anaga weliba maxkamadda saraare dacwadaha maamulka maxkamadaha waa loogu talagalay inay dacwado adag yihiin oo dawladduna ku jirto marka inay maxkamadaha hoose galaan maba aha waa maxkamadda saraale ee kow marka dacwadahaas oo dhan waa dacwado jira waxaa jira iyaguna dacwado kale oo aada u badan oo kuwa dacwadahan dhiman ka ahday teroriska dacwadaha waxa le maxkamadaha caadiga ah dadka loo qabsado inay aljeexsan yihiin laakiin maxkamadda militariga imika gasha way waa laisku haynaa maxkamadda militari anaga qudhayadu maxkamadahan caadiga uma diyaar aha inay ula wareegaan waxaana ula wareegayn amniga dartood amnigooda awgood baana ula wareegi waa mahadsanta markana dhegeystayaashaan siinaynaa guddoomiye dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiisid guddoomiyaha maxkamadda sare soomaliya
falastiin waa ku salaamaya magacaygu waa maxamed xaadi xuseen raage waxaan kasoo wacayaa gothenburg sweden runtii waan salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda sare laakiin waxaan rabaa mudanaha waxoogaa ikhtiraacad ah iyo su-aal in aan weydiiyo ku saabsan systemka uu shaqeeyo cadaaladda soomaaliya inagoo og in wax badan ay khaldan yihiin markii cadaaladda oo qura ma ahane hay-aadkii xoojin lahaa ama dhaqan gelin lahaa cadaaladda sida booliiskii laakiin marka aan eegno cadaaladda lafteeda waxaad moodaa in social justicekii ama cadaaladii bulshada ay aada u baaba'san tahay sidoo kale madax banaanidii cadaaladdu ay sidoo kale doodi ku jirto haddii cadaaladdu aanay madax banaaneyna oo ay farafareyn kala kulmayso madaxdii dawladda ama xitaa yacni canaasiir kale oo xoogan oo shacabka ku jira ama hay-adaha kale dhaqaalaha le danaheed isk danahooda iska hor imaanaya ama ashkhaas gaara iyada lafteeda way adag tahay in cadaaladii la oogo arrinta kaleo iyada lafteeda aan rabo in la inaan taabto muddo dheerna ku taagnay dadka waxay tahay in dadka shacabka ah la saaro maxaakiim military oo qofkii oo la procedure caadi ah oo rayid ah la marsiin karo in maxkamad military la geeyo taasi lafteeda oo doodi ka taagan tahay su-aasheeda marka haddii aan soo koobo waxay noqonaysaa sidee cadaaladi ku iman kartaa haddii intaas oo dhibaato ay taagan yihiin oo tusaale ahaan cadaaladii aanay mar madax banaaneyn mar faraha lagu taagtaagayo dadka cadaaladii ka shaqeynaya sida nimankan yacni xaakimiinta ee maxkamadaha jooga oo kickbacks iyo dhabarka taabasho badan la sheego lagu eedeeyo in ay kala kulmaan dhinacyada ay khuseyso dacwooyinka ay qaadayaan waa mahadsan tahay maxamed hayo guddoomiye way inta su badiyeen u badiy su-aal u weydiinay connection bu buuxiye haya waa ku jawaabayaa uguhoreysa waxa weye horta ada dhegeysa garzoor garaatu ku qabaa soomaaliya soomaalida way ku adagtay garzoor ee garsoorku waa dad civil ah civilise oo aan hubaysnayn xoog ma lahayan xoogna wax kuma fuliyaan xoogna wax kugeesanay u arkayaan iyagoo madax banaan dalku inay sharci yihiin juris yihiin oo haynana weeye okay dad caynkaas oo kalaa iyo shaqacaynkaas oo kalaa nin hayaana waad fahmaysaa soomaaliya waa ku adag wax sax weeye ninkaas uu sheegay ma hayso da- dayactirkii wuxuu u baahnaa dhaqaalihii u baahnaa ilaalintii u baahnaa xooggii u baahnaa midna male marka garsoorku horta dhibaatay ku tahay dalkeenanba dalkeenan waxay ku dhaliyaan garsoor aan hubaysnayn iyo madax dawladda hubaysan waa difficult madax banaanida way adkaanaysaa haddana xataa aanay faragelin waxay faragelinta ka daayaan waxa waxay u baahnaa wax ku fulin lahaa oo dhamaysan wuxuu u baahnaa la siin maayo dhaqaaluhu u baahnaa la siin maayo meeshii wax ku qaban lahaa u baahnaa la siin maayo khabiiradu u baahnaa waxa la siinayo ma jirto maba waaba la ignoor galinaya waa tahaan dad afrikaana dadka soomaalida way ka fiixan jirtaa hoos way waagtaa muxuu ahay garsoorka aada iyo aada iyo aad xagga looga waa laanta waa saddex laabo dawladdu qaybsantaa mid kamida weeye la siin maayo ahmiyadu lahaa miisaaniyadu lahaa miisaaniyada ay yara mushaaro yara yaryar baa la siinaya hay-adaha kale lacag badan baa la siinaya kuwa xeeldejinta iyo kuwa fulinta lacag badan bay qaadanayaan miisaaniyada waa weyn baa loo sameynaya waxba la siin maayo tan sidii kale mushaharkaa yara ninkaa garsoora ah la siiye mooyaane wax kaloo weelaya oo uu ku shaqeeya wallahi inaysa intaa joogay afar sano dhowdhow baan joogay ma arag mana jirto caynkaa u danaynaysa ma jiro ko waxaa xagga mushaharkii baa laga danaynay xaggii quwadii haddana laga danayn kale marka garsoorku horta waa dhibaataysan yahay ma odhanayo ma odhanayo ninkaas ma odhanayo mana odhanayo waxbaa ka jira waxaana leeyahay laakiin odhan maayo waxba kama jiraan baination waa jirta nin war oo soomaaliyeed oo dacwad doonaya dacwadiisa aan isku halayni maayo inuu xaq leeyahay inaanu hadin wuxuu doonaya inuu lacag ku helaade oo iyagaa garsoorayaasha la dooranayo dadka lacag midkaa waa midaan doonayo inay extracta hoorta ka xaqiiqo dadka soomaaliyeed iyagaa daaqasiib ah iyagaa laaluushka bixiya iyagaa la doonayo marka garsoorayaashu ma odhanayo waa nadiif ma odhanayo waa nadiif waayo nin aan dad baahan oo lacag lahoos diya haddii hore buu garanayaa in baahan oo lacag badan layi lacagtaa laga qaado noo xukun wax walba way dhici karaa marka ma lagu laakiin kalsoonaan aynoo karaa in la dadaalo ma lagu kalsoonaan karaa cadaaladda sidaasa oo hadda aad saa u sharaxday ee aan daryeelka haysan ee aan dhaqaalaha haysan ee laaluushka lala soo doonanayo kalsooni ma lagu qabi karaa guddoomiye dee kalsooni waxaa loogu qabi karaa saddex tallaabo weyaade saddexduba kaama wada eexan karaa tallaabo koowaad baa jirta tallaabo labaad baa jirta tallaabo saddexaad baa jirta waxa weeyaan nidaamka wuxuu ku wanaagsan yahay nidaamka dimuqraadiyadda meesha aan markiiliya waxba la goynay sidii maxkamadii milatariga cid kale intay xukunto aan halkii ku dhammaanayne waxa weeyaan waxay hadday khariban yihin meel baad la tagtaan dheer waxaad uga tegeysaa maxkamadii labaad waxaad uga tegeysaa maxkamadii sare waxaa dhami waana mid kasta maxkamada sare iyo o kale benji baa xukuma in saddex garsoore ah iskuma raaci karaan saddexdoo saddex garsoor hal garooden iskuma raaci karaan oo nin walba aan uu leeyahay foodkiisa leeyahay amrigiisa garaadkiisa leeyahay marka laakiin laakiin way dhacdaa waxaa la sheegaya ilaa anigu ma odhan karo xumaan laaluush ma jiro ma odhan karo walahi waa mahadsantahay En, guddoomiye hadda waxyaabihii uu xuseen maxamed waxaa ka mid ahaa in maxkamadda milatariga ay mararka qaar xukunto dad rayid ah sharci ma taha taas wa su-aasha labaad su-aasha labaad way jirtaade walaha sibilka ah maxkamadda milatariga awoodeedu waxa weeye inay xukunto muxuu ahaa dacwad naf ciidan uu sameeyo oo shabo ciidan ku sameeyey in ciidani hadduu intu suuqa tago dabar kursado ama lacag xado ma aha dembigaasi dembi milatari waa dembi caadi ah waxa weeyaan dembiga ciidamadu ciidamadu ay leeyihin waxa weeye in ninka uu sameeyo nin ciidanka kamid ah oo shaqo ciidan ku sameeyo taasi waa dembi military military baa laga waa dembi penal military penal ka- koorka ku shuqula ta kale ay leeyihin waxa weeyaan khaliyaha kaanuunkooda meelaha ay joogaan dembiyada ka dhaca meesha ciidamadu joogo dembiyada ka dhaca cambiska militariga kuwaasina waxa la yidhaha iyana waa dembiyo ciidan waxay kala dembiyo ciidan maaha dembiyo ciidan maaha ee dembiyo maxkamadaha caadiga ayaa leh hadda dacwada maxka- dacwadaha waxaa qaada maxkamadaha milatariga dacwadaha argagixisada walaadbareerkaba dhowr arrimood bay u qaadaan kow qolada ciidamada waxay leeyihiin nimanku waa niman sida ciidamada u tababararoo waa niman usoo duulay si ciidan oo kale oo markaa annaga ciidankaaba iyo haddii bosku ciidan ba ay yihiin waxba ciidamada waysan yihiin annagaa qaadayna ko waa dambiilaha jixishada laba waxay leeyihiin iyagu waxay haystaan amnigii iyo ciddii ilaalinaysay iyo waa niman ciidan waa ciidan bay haystaan saddex maxkamadaha cadiga lix iyo toban baa laga dilay intooda iyagoo shaqada haya cid ilaalisa ma jiro walaa askari ilaaliya maxkamadda marka la joogo askari ilaaliya oo ninkaa garsooraaha ku ilaalinaya meeshiisa ma jiro waxa baqaya nimankii garsoorayaashi waxay leeyihiin anigoo daawulahaas anaga oo nalagu dilaya ana laga daayo saddexdaas sababood awgeedba daawulaha imanka maxkamadaha militariga qaada laakiin waa jiraan iminka garsooryaal aanu tababarnay waanu u diyaarinayno inay noqdaan ay qaadaan daawadaha maxuaha argagixisada iyo lacagdareeda waa labada waxaa usii darada waa mahadsantaha guddoomiye dhegeystaha xigan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso guddoomiyaha maxkamadda sare aidiid ilka xanaf
bismillahi raxmaan magacayga walaal axmed xuseen ibraahim oo jooga magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha maxkamadda sare guryahan dambe aada iyo aad bay dadka soomaaliya dega gaar ahaan muqdisho uga cabanaya garsoorkii iyagoo ka sheeganaya cadaalad daro fara badan madaxweynaha soomaaliya wuxuu in fara badan isku dayey in uu wax bedeli badan ku sameeyo garsoorka soomaaliya sidaa darteed guddoomiyaha waxaan weydiin lahaa maxaa tahay qorshaysan inaad cadaaladii soomaaliya dib usoo celiso garsoorkii aad hagaajiso aada samayso guddi cadaaladeed su-aashaasaan weydiin lahaa guddoomiyaha waa mahadsantaha walaal ka weydiina haye ka guddoomiye weydiina horta maxkamadda horta marka ugu horeysa adigu warma haysida hargeysaad joogtahay garsoorku waa ka madax banaan yahay adaa kale inaad ogatan le in la hagaajiyo oo la dayo oo wax laga bedelo no sidaa maaha waa faragelin haddii lasoo farageliyo maxkamadaha iyaga way ka madax banaanyihin waaxyaal saddexaad imkaaniyaadkii aanu ku shaqaynayn waxaa nooga qorshaysa waxa weeyaan imkaaniyaadka aanu ku shaqaynayn ee wax ku bedeli lahayn aanu dad siin lahayn ee shaqo ku qaban lahayn oo ku hagaajin lahayn ma haysano ilaa taa la helana mid kastaba ha yimaado wax laga dhab kara ma jirto deg way jirtaa dad baa leh doonaya inay maxkamadaha bedelaan dadka joogo dad kala keenaan iyadoo haddana laleeyahay daawadi waxaa la reform garaynaya maxkamadda ee reformkaasi haddii aad ogtay minisba mid aan anigu wato qof aan anigu jeclahay qof aan anigu doonayo inuu ii shaqeeyo oo haddana aan leeyahay waa garsoore madax banaan oo haddana aanay max- madax banaansi jirin ee ay tahay adiga waxaan raba sameeyo markaa dee cadaaladiyaada taasi waxba u tagi mayso garsoorkiina waxba ka tagi mayso ee waxa weeyaan dad aqoontay lahaayeen maha in wadaagta dalkeena lama intixaamo inta badan dadka intixaan laguma qaato waad aragtay intaasoo nin baa la qaadanaya waa hoos baa loo qaadanaya lama ma very few inta public la dhiga la yidhaaho walaahi ninkii doonayay waa kaasi ha kasoo qayb galo annaga waxaan ugu qorshaysan waxa weeye haddaanu hormayra kasoo qayb galo haddaanu wax qori lahayn danu hagaajin lahayn ama imkaaniyaadkii iyo soo dhaqaalihii iyo lacagtii loo baahnaa ma hayno markaan helo keliya ayuumaan ayuumaan isku dayi karnaa inaanu wax hagaajino oo gacanna nala siiyo laakiin gacan farafarayn aan ahayn gacan daacada aanu helno markaanu helno
waa mahadsantaha guddoomiye waxaa jira in la sameeyey guddi dibu eegis hay-adaha cadaaladda ahaa guddigaasina waxa uu ka yimid dhanka wasaaradda xaggee ayay ahayd inuu ka yimaado sharciyadiisase ma ahayd mid ansaxa
wallahi aniga warmarka waxaan jeclaa in mar guddi ad hoc committee committee ad hoc ah oo madax banaan sidaa iminkaa sheegayo kala ah si cadaalada usoo ulalaso ee inay meel ka timaado oo meeshaas cidday u aragtay iyada inay hagaagsanto meesha la geliyo aniga nalama hagaagsana hadday doonay doonayo inay noqoto wax dadka soomaaliyeed dadkao dhan u dhexeeya waxay ahayd annagana lagama kasha daraa kulli xaal wax kale oo laga weydiiyey garsoorka ma jiro sida imika sharci la gudbiyey maalin dhaweyd baa la gudbiyey sharciga nidaamka garsoorka waxaana ku waa nidaamkii garsoorkaa laga shaqeynaya waa garsoorka anagu gacanta ku hayno gaar wasaaraddaa gudbisay oo aan waxba naga weydiin oo aan kala anaan kulahay waxay gudbisay baarlamaanka gudbisay waana sharci dhiman oo waxaa leeyahay sharciga nidaamka garsoorka oo aan xeeraalini ku jirin oo aan maxkamadaha gobolooyinka ku jirin oo aan maxkamadda soor ku jirin oo aan mid milatary ku jirin hadday garsoorka waaso marka maxkamadaha keliya caadiga yaryar ee maxkamadda sare iyo xabsaanka iyo gobolka eeg iyo mxua federaalka in baa loo sameeyey intaasna kuma filla waa sharci dhiman sharci haddii anagu anagoon talo ku leenahay hirgala ma aha waa in la joojiyaa ilaa waxyaabahan sheegayno lagu soo daro marka hadeel waxyaaba badan badan badan baa kulleyba anagu ma tacliinaa idaacadaha awda waxyaaba badan badan badan oo ka dhiman garsoorka oo aan loo qabanayno kolleyba aan imika la qabanayn ayaa jira oo loo loo golay n waxaa haddaa su-aalihii dadka kuweydiiyeenna ku jirtay adnaa a soo hadal qaaday ma waxaa jirta faragelin madaxda dawladda u idinkaaga timaada haddii aad tihiin waaxidga cadaaladda
faragelin way jirtaa faragelin way jirtaa way jirtaa i don't want inaan imika kusii dheeraado faragelin way jirtaa waa kan kuu sheegayba de waxyaabaha kuu sheegayba waa kamid oo garsoorka lagu daynayo arrimihiisa iyo siduu u arkaa inoo dhiso matalan guddiga adeega garsoor guddi baa dhintay guddigaa waktigiisa balaa la sameeyey guddigaasi weli way taagantay weli ilaa guddi kale oo bedesho la sameeyo meeshu ma banaananayso dawladnimada ma ogola meel iska banaane way jirtaa waa la ignorenaya laakin lama rabo waad arkaysaa inaan la rabin guddigaa walayeedinta oo aan la doonayin gacan la siiyo oo lagu shaqeeyo marka wax badan baa jira laakiin maaha kushuqda waxsaba soomaalida dhexdeeda wey
waa mahadsantaha guddoomiye waxaa jirta in markaasi ay ay jiraan cabashooyinka hadda dadka sida aad sheegtay waxaa ka mid a in laaluushka ilaa maxkamadda sare uu gaaray oo mararka qaar maxkamaddu ay qaado xukunno cadaalad darraa oo aan mid ahayn oon laba ahayn dad badan oo ka cabanaayana waa ay jiraan marka ma la dhihi karaa nidaamka cadaaladda inkastoo faragelintaasi jirto culeysyadaas adinkeeda haysta laftirkeeda ay jiraan in haddana musuq maasuqu uu ku xoogan yahay shaqooyinkii laga sugaayay Please.
garsoorka dalka
ilaa imika saddex roob baa lagu dilay garsoorayaal ama arrin garsoor oo dacwada ku saabsan lagu dilay way xun tahay weliba africa way xun tahay hadiya jeer garsoor waa dhibaato waxaa ninka guddoomiyaha maxkamadda tilia wuxuu igu yidhi waryaahaya haddii lagu yidhi guddoomiyaasha imika kula shaqeeya wuxuu yihi ee bedel waxaan ku yidhi wuxuu aan yidhi anaa sameeyey kabrada ahaa anaa bedelay kuwa kala qaatay wallahi kuwa dambaa ka daran buy kuwa dambe ee iyagu aan weliba waxba cuninba oo waxba hore u arag ayaa u daran be waxba ha- maqline kuwaad haysato intaad hagaajin karayso hagaaji kolba qofka xunaad aragtana iska eri buy laakiin kuwan xaaq oo qaar cusub oo qaado oo gebigooduba hor leh weligaa hayeelin buy adeer waan ogahay waan ku sheegay hadeerna wax waa jiraan dadweytaraay warkaasi dacwadahan saddex jeer saddex jeer afar jeer anigu dubu galaa oo galaa oo galaa oo dacwadahay maxkamadasay in haddana dubu galaa waan arkaan in qalad lagu sameeyey marka adeer meesha waa kuwa waa ma jirto anigu oran maayo boqol kiiba waa boqol laakiin intaanu kari karno waa hagaajinay waa isku daynay inaanu hagaajinoo toosino waa mahadsantahay dhegeystayaashaan markana su-aasha siinayna inagoo gabagabadeena kusii socona walaal magacaaga meeshaa kasoo hadlaysid iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiisid guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid ilka xanaf
wala waa mahadsantaha magacay waxaa la yidhaha cabdi khayr soofe mudane ilkaxanaf sideedaba ummadii waxay ka dhimataa ama ka noolaataa waa cadaaladda waa mar haddii haddaba dacwado ninka mas- ma ma ka hadlaa ninka ma la hadlaadeeno ha wuu ka jo ha
su-aashaan ku dhamaystira haddaba maba aana maba aana dhamaynin Cada- cadaalad anigu hayna waa garsoor dad ka dhexeeya laba qof okay haddaba garsoorka haddaba Eh, mar haddii tahay guddoomiyihii maxkamadii sare arrinka musuqa iyo cadaaladda iyaad ka hadashay ee noqotay mid had iyo jeer soona noqota oo en, diiwaan kasta oo kusoo baxa arrimaha marka laga hadlayo soomaaliya ay noqotay midda ugu hooseysa adduunkaas dhan ee labada boqol iyo xoogaaga wadan ah oo cid kasta leh aan noqonay mid aan jirin hayo kiisas cadcad oo leedahay laba qof oo iska haysay mid mid qaylinaya yaan dhegaysan mid kale waxaa la hayaa kiisas cadcad oo soona noqday oo dad la dilay leh oo garsoorayaashii hoose haddaba su-aasheedu waxay tahay garsoorayaasha marka ay sameeyaan xadgudub oo xeerkii ama laaluush ha qaataan ama qof nool ha iibsadaan ama dad hantidiis ha qaataan ama kuwa ishaysta cadaalad darra ha u kala qaadaan maxay tahay sababta maxkamadda sare aanay ulahayn hanaan iyo barticool tillaabo looga qaadi karaa garsooraha xadgudubka sameeyey in nadiifa uhad rabeen hay dad wanaagsanaa ma jiri waxa uu ku Ah, leeyahay iyaga waan ka baxaya anigu hay een, dad waxibsa okay su-aashaada u gudub marka cabdiqeer su-aashu waxay tahay maxay tahay sababtu Een, hanaan iyo barticool ay u yeelan laadahay maxkamadda amaba aanay ulahayn tillaabo looga qaadi karo garsoorayaasha marka ay xadgudub sameeyaan waayo adeer tallaabada wax taa uga qaadaysa waayo adiga ku dhiiba yahay ninka garsooraha waxaad doonaysaa inaan la farageliyo marka hore waa layidhi kaa dacwadayaan lagu faragelin go-aanku gaaray shalay wuxuu leeyahay ninkaa garsooraha dacwo go-aanka uu gaaro dembi dacwad dembi iyo mid sibila midna looma raaci karo madoobow sharcigu saasuu leeyahy waxaana looga jeedaa hadduu labadaa ka baqayo cadaalad ma samayn karo haddii isagoo labadaa ka baqayo uu cadaalad xumo sameeyo si kalea wax looga qabto waa maxay golaha adeega garsoorka ee lagu sheegaya wuxuu mas-uul ka yahay arrimahaas haddii la cadeeyo laakiin Ay, dab- dabcan dabcan racdaan baa laga qaadan karaa taasina waan kula qabaa inaana cidina go-aanka oona dembi ahayn garsooruhu gaara laakiin waxaa laga hadlaya waxa weeye waa xadgudub uu sameeyo garsooraha sida laaluush cad oo uu qaatay oo markhaatiyaasheedii lahayo waxaa jira maxkamadda sare ee adduunka ama muslim ha ahaadaan ama gaale waxay leeyihiin barticool iyo hanaan cabdiqeer Laba gudoomiyaha laba kula laba hadla taasi maxayna u jirin Gudoomiye- dad haye gudoomiye wax cadayn karaya dad wax cadayn karaya oo dadka qofkaas inuu laaluush qaatay ama qof dembi intuu si cad u xidhay ama si cad intuu karno waa waxa lagu saalay walaya bile ee ma la helaya wey waa dadku iska yidhaahaan hadalka markii lagu timaado lama hayo oo meelo waa la wadaa walaya bile cabdiyow gudoomiye hadda adiga waayo aragnimadaada cadaaladda muddada aa kusoo jirta markaa fiiriso maxaa ku qiimeyn lahayd cadaaladda soomaaliya taalla ee adiga hadda garsoorka soomaaliya yaalla iyo cadaaladda aad adigu hadda madaxda u tahay maxaa ku qiimeyn lahayd waxa waxaa ku qiimeyn lahaa inay ta ugu wanaagsan ee la heli karo imika markaad eegto tahay marka siday taa la eego ta ugu wanaagsan ee la heli karo wey laakiin ciddii wax cadaynay laba laba arrimood wayna joojiyaa dadkan lacagta la hordiya wayna joojiyaan ko dadku dadku waxay arkaan qaladkaana waa inay soo sheegaan oo soo report gareeya oo arkaan qaladkaasaa dhacay saasaa la sameeyey wax laga qabto haddii labadaa la helo okay laakiin inta odhan waxaa ka daran ninka garsooraha ah waxaa wuxuu kaga kaaftoomaadee waa inuu helaa in wax la siiya sida dhulka aad kalaad aragtayba ninka garsooraha mas-uuliyad weyn baa loo dhiibay garsoor baa laleeyahay kala saar adeero wuxuu ku noolaado oo ku filan waa in la siiya waa inagu dalka dhibaata ku waayo inagu wax badan ma haysano wax weyn lagu yeriye laakiin waa in loo roonaadaayo weliba xagga amniga gaadiidka guriga looga roonaado laga aada umahadsan tahay gudoomiye inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi iskaxana tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
intaasi aan kaga gudubna barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed imaan halka aad weli naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imanaysa magaalada washington dowladaha